dadkan oo maalinkii shalay iskugu soo baxay deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho ayaa cabasho ka ah dhulbo ballaaran oo dhowaan lagula kacay waxa ayna xuseen in guryahooda gebi ahaanba la burburiyey dhulkoodana lagu wareejiyey ganacsato heshiis la soo galay dowladda federaalka kuwaasi oo sifa shari daraha ku qaadanaya dhulkooda qaar ka mid a dhibbanayaasha oo saxaafadda la hadlaya wacad ku maray inaysan aqbali doonin in dhulkooda sifa shari daraha lagu qaato ayna diyaar u yihiin inay ku dhintaan dhulkooda oo la boobayo halkan waxaan u taagannahay dadka dhulboobka nagu haayo oo dhulboob maalintaa inta imaado dhulka cabiraayo oo dhulka dadka beenta ka gedaayo anaga niman waxaan nahay goofliyaan nahay dhulka anagaa iskaleh shalina anagaa iskaleh maantana anagaa iskaleh nimanka loo sheegaayo maalintaa inta la keeno balooga inta garanaysa in la dhahaayo oo la qaldaayo in la qaldin oo dhul lacag iska gelinin ayaan ka codsanaynaa ummadda islaamka in guri dhulkan ninkiisa iskale wax lacag kii qofkii iska geliyo say halkii dhibaysaa niman ayaantaan la wadwado ladhahay boqol boosaani laga gadaa oo ladhahay masaajidka ilaa halaan raqigaani laga gadaa shaah oo rax dulmiyan ula waay maalintaan qorin kum soo raaci maayo maalintaan cabdibila inta keensato dhulka ku cabirato dadka tiraada cabdibila imaanayo dhulkaan anaa cabdibila wax u qaadayo male dacwadayadu haddana waa noo jirta nuqulku waa noo yaalla dukumentigu leeyahay waxa wey maaragtay ka hari ma doono wiilkayaga wiilkiisa wa dacwadiisa waa ku jiraya waxaan ogeysihiinaa dadka la keenaayo oo tigninkada lagu keenaayo oo laleeyahay dhulkaanaa idinka gadaynaa inaysan ku kidsoomin ee dhulkaas ka leexdaan si kastaba ha ahaatee bulshada ku nool magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ayaa wajahaya dhulbo baahsan oo ay ku hayaan ganacsato iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka waxaana marar kala duwan la arkaa dad iyagoo hurdaya guryahooda lagu dul burburiyey